Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed fari weyne oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay horumarka ka socda magaalada isagoona ugu baaqay dadka degan xaafadda Guulwada inay qaataan sharciga lahaanshiyaha dhulka maadaama dhulkaasi uu yahay dhul dowladeed Cumar Cabdulaahi Maxamed fari weyne ayaa ka warbixiyey qaabkay u qaadanayaan sharciga isagoona ka codsaday in ay ka faa'iidaystaan qiimo dhimista loo sameeyey shacabka degan xaafadda Guulwade sharciga lahaanshiyaha dhulkana ay degdeg u qaataan waxaan rabnaa halka inaan farriin uga dirno shacabweynaha reer kismaayood qaybihiisa kala duwan farriintaas isugu jirta laba qaybood ka shaqaynta horumarka iyo amniga magaalada iyo xaafadda guulwade oo muddo cabashadeedu taagneyd marka koowaad magaalada waxaa ka socda horumar ballaaran muddooyinka u dambeeyey oo isugu jira laamiyadii cagaarintii iyo samaynta codfoollo ka dheeriya kuwii ay sameysay nagaa sidaa darteed dadka reer kismaayood waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas ka qayb qaataan oo isgarab taagaan si loo ilaaliyo hantida guud oo dadku wada leeyihi oo aan qashin lagu shubin meelaha biyuhu maraan isla markaana la ilaaliyo wax dadka ka dhexeeya waan uga mahad celinaynaa shaqadii ballaarnayd oo aada nala qabateen aada iyo aada baan ugu faraxsannahay runtii shacabka iyagu sida ugu helaya horumarka xaafadda gobolwade muddo sanadii waxoogaa ayaa waxaa socday wada hadal oo ay saldhigu ahaayeen culimada odayaasha dhaqanka oo xaafaddaa degan iyo ganacsatada bulshada guud ahaan halkaas waxayna ka caawinayeen in laga dhimo qiimaha isla markaa dhulka dowladda laga xaraasho maadaama ay dhul dowla degan yihiin oo sharciga islaamku hadda dhul dowladeed haddaan dowladi fasixin ma xalaaloobo marka arrintaasu muddo wada hadal wuxuu ka socdo waa dhammaatay dadkiina hadda shaqadii waa u socota waxaan rabnaa marka shaqadaas socotaay iyo qiimo dhimistaasu waxay ku eg tahay wakti dadku waxaa la rabaa inay guryaha ku sharciyaystaan oo sharciga ku qaataan oo khidmaddii dowladda oo boqolkiiba konton laga dhimay ay iska bixiyaan muddo ku eg kowda bisha octoobar muddadaas inta bishaa ka hartay waxaa rabaa dadku inay ilaa kowda octoobar inay ku dhammaato hawshaas wixii intaa ka dambeeya wuxuu qiimuhu isku bedelayaa sidiisii hore wuxuu ku noqonayaa meeshii loogu talagalay